kulankani oo lagu qabtay deegaanka buroweyn ee hoostaga degmada halgan ee gobolka hiiraan ayaa ahaa mid wasaaradda waxbarashada hirshabelle iyo tan federaalka looga codsaday sidii deegaanka looga hirgelin lahaa goob waxbarasho oo u dhammaystiran agabkeeda waxbarashada iyo macalimiintii dhigi lahaa kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka deegaanka waxgarad odayaal culimo iyo bulshada qeybaheedla kala duwana qaar ka mid a xubnihii ka qayb galay kulankana ayaa codsaday in deegaanka loo dhiso iskuul ay wax ku bartaan caruurtooda iyagoona codsigan u diray wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle iyo tan federaalkaba
wallaahi aad ay aadahay meesha taallo ay sida waxbarashada waxay ku dhigtaan hal qul ay isku beddelaan gabdhahana maray dhigtaan wiilashana maray dhigtaan marka waxaan codsanaynaa dowladda federaalka iyo midda oo hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa iyo wasaaradda waxbarashada inay meeshaasi naga saacido oo waxbarashadaas nagala qayb qaadato oo haddee dhismo tahay iyo haddee biyo tahay iyo dhan kasta oo kaalmaa ina nagala qayb qaadata ayaan ka codsanaynaa baahidu aqoon la'aan waa iftiin la'aana la yidhi horta qofka hadduuna aqoon lahayn iftiin ma leh waxbarashadu waa muhiim dugsi waa noo bilownaa iskoolkan waa bilownay waxaan marka dowladda federaalka aan ka codsanaynaa iyo midda statekaba in wax alla wixii nalagu taakulayn karo oo macalimiina ama haddii la kuwadada maxada iyo ama dhismaa in lagu taakuleeyo intaas ayaan ka codsanaynaa midda labaad baahidu waa iska badan tahay oo soomaaliya maanta wada baahan tahay laakiin almuhiimadda waxaa waaye waxbarashada waxbarashada waa in laga taakuleeyo waa sida iskuulka waxaan u baahannahay in mataqaanaa qolal naloo dhiso naloo ballaariyo iskuulaad waa nagu yaryahay qodobka labaad aan u baahannahay wuxuu yahay in mataqaanaa laga taageero xagga macallimiintii qodobka saddexaad aan u baahannahayna wuxuu yahay inaan mataqaanaa nalaga taageero xagga mataqaanaa horumarka bulshada
deegaanka ah buroweyn ayaa waxaa ku yaala hal iskuulkaasi oo ay dadka deegaanka si isku tashi ah u sameysteen kaasi oo ka dhisan jiingado iyadoona ay ku filnayn ardayda dhigato iskuulka